waa sax oo dhab ahaanta waa jirtaa arrintaasi xalay sakdi dhexe qofka suuq yaqaano laba iyo tobanka misna lixda saa oo sakdi dhexe ah ayaa weerar oo diyaarado iyo ciidamo oo idintir ahaan oo dhulka ah intaba way jiraan oo weerarkaasi agdhinka waa ka dhacay ha marka sidee baad ku ogaateen ama ilaa hadda maxaad macluumaad ka og tihiin ciidankaas marka hore horta guddoomiyihii degmadaan ahay mar walba shacabka iyo degmada iyo degaanka dadkeeda waa ka warrabnaa waxaan ognahay xalay saacaddaas hadda aan kuu sheegay saddex diyaaradood oo laba kuwa qubaatiga u kaca iyo mid kaleo saddexaad oo dabcan inay labadaasi ay waardiinaysa umalaynayno iyo ciidamo oo idintari ah oo ay kusoo daadiyeen magaalada awdeg galbeedkeeda meel ah meel saddex kilomitr oo kale ay jirto ciidamo ay kusoo daadiyeen ayaa kasoo weerareen dhibaatooyin far badanna waa loo geystay dabcan wakti intee la eg baa hawlgal ku socday
sida hadda aan qiyaasaayo lix saa oo habeeneed oo saga dhexe shan iyo toban daqiiqa ay waxaydkaan umalaynayo ilaa iyo kowdii iyo labaatan daqiiqa ayaa socday dagaalkaas ciidamadaas ilaa xaddigooda dadku marka ay qiyaaseen wax warama laga hayaa macluumaada horta habeenimo saq dhexe oo dadka ay wada jiifaan ay ahayd laakiin sida hadda oo dadka ay qiyaasayaan magaalada awdhig oo dhan ay xirteen ciidankaasi oo lugta ah inkastoo qof shacbaan uusan wax ku gaarin saddex barood ma afar barood oo nimankan arxalooyaasha ay beegsanayeen targetkana meeshuu ahaa waa ciidamo oo ilaa ugu yaraan lixdameeye toddobaatameeye ay ku qiyaasayaan dadka laakiin haddana way kuweysayn karaan laakiin ciidamo oo baacadda awdhigle oo oo tan wareegeeda awdhigle ay xirteen waa ciidamada marka bartilmaameedkeedu xagguu ahaa xaggey u socdeen ciidamadani saddex barood ayay waxay ku lahaayeen nimankan shabaab magaalada meel codayar ka durugsan oo saddex barood ku lahaayeen barna magaalada meel magaalada gudaheeda iska dheh ayay ku lahaayeen afartaa barood ayay u socdeen hooshay rabaan waa ka fuliyeen dabcan marka xaggee bay markaa weerarka ma afartii meelood ma weerar siman bay ku qaadeen ma meelo gaaray ku qaadeen bal haddaad noo faahfaahisid halkay weerareen afar afarta meeloodba weerar siman ay ku qaadeen afarta meelood waa qorsheynaa afarta meeloodba waxa waaye weerar siman oo ilaal saacad ayay ku wada bilaawatay marka ma ciidanka dhulka aad sheegtay inay usoo daadegeen keliya ayaa weerar ka qayb galay mise duqaymo ama xagga cirkaina way socdeen waa waxaan ku sheegay laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca oo oo oo xubka la yihahdo masiganka saaran ayay ay ku weerareen oo ay sidaas oo kale iyo ciidanka dhulka oo sidaas oo kale iyana ay ay sidaas o kale rasaasaha hubka yaro iyo wixii lamid ah ay ku weerareen ha marka idinkuma maqasheen wax dhawaaqa rasaasta ama hubka kale ee la adeegsanaya waxaaba kuu sheegay macnaha magaalada intay hirteen ayaa ayaa ayaa ayaa magaalada gudaheeda iyo iyo geesaheeda intaba waa laga wada maqlayo magaalada iyo magaalada meel ka baxsan ha idinka ma jirta wax xidhiidha oo ka hor ama kadib laydinkala soo sameeyey oo laydinka siiyey macluumaad weerarkaas la xidhiidha
sida runtaa haddii hadda aan dib ku waxsuusiyo oo maalin saddexaad miskal afraad oo kale waxaad ka warartaa sidaas oo kale in la weeraray hiiraan buurburdo meel suuro oo qiyaas intaasoo kale mitir oo kale u jirto meel ay goob ay tababar ciidamo ay wax ay ku xirayaan ciidamo ay tababareen in la weeraray waana ka warqabtaa dawladda soomaaliyeed in ay sheegatay in ay ka warqabeen dabcan tanna sidaas oo kale dawladduna way ka warqabtay waana ka warqabnay ha marka maxaa laydinku soo wargeliyay idinka waxaa laydin sheegay muxuu yahay markii weerar ku dhaco kadib oo kale maxaa loo socday wixii oo xaalada military oo kale waxaa aada u fiican mar waliba inay ay ay wax sirta hoose inay ahaadaan inkastoo wargelin dawladda iyo dhinac walba ay jireen haddana waxaa la weerarayo waxay ahaayeen nimankan arxalnalayaasha ayaa la weeraraa waana lasoo dhaweynahay mana si kasta ahaatay marka ciidankani xaggee baa loo tuhmaya inay ka socdeen wararka oo ciidamadaasi iyo qoladii ay ahaayeen wararka waa badan yihiin dadka wax walba ay iska sheegaan wax badan maqasheen suurtagal laakiin waxaan kuu sheegaa insha allah xilliga dambe hadda soo socda inaan in la caddeyn doono qoladii ahayeen iyo dawladdii ahayeen insha allah khasaaraha intuu la egyahay meesha markaa ka dhashay ee la gaadhsiiyey dadka meelaha ay bartilmaameysadeen sida ayaga sida ay beenta u sheegayaan oo kale annaga beenta uma sheegne saaka aroortii laba saac mid sideedii saac oo subaxnimo magaalada udhiglaafkeeda kow iyo toban mayd oo iga ayaa yaalay afarna waxaa la ii sheegay beeraha magaalada beero ku dhow ayaa la ii sheegayay hadda oo sacadan hadda ilaaalisana ilaa afar kale oo mayd in la qaaday oo meelaha udhig ay ka qaadeen oo meel tirtirood yiraahdo ay geeyeen oo hadda la ii sheegay marka intaan ogahay waa ilaa labaatan iyo hadda laakiin way ka sii badan karaan udhig wararka aad helaysaan goobahan ma mas-uuliyiin ka tirsan al-shabaab baa ku sugnaa mise ciidan baa ku sugnaa halkan maxaa ku sugnaa bishaan hadda february naga dhamaatay oo dhan iyo maarso oo maanta shaqaal ah intoo dhexaysa bishaan waa adiga abaar soddon afartan maalmood ayaan waxaan ognahay hogtaana helayna waxay ahayd saraakiil fara badan oo ajnabi ah iyo kuwa soomaaliaba inay awdhigda ay kusoo wada aruuraayeen waan gartay oo ay ku sugnaayeen goobahan iminka la weeraray aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad dadkana aragteen wax ajnabi ma ku jireen dadkan meydkana sheegteen inaad awdheeg la agteeda ku aragteen wax ajnabi ah lix kamid ah lix kamid ah ayaa waxaa la ii sheegay niman ajnabi ah oo madow inay yihiin ayaa la ii sheegay oo wadamada afrikaanka ka tirsan laakiin waddankan waan kudhigi kuma dhigi karo marka meydkii haatan xagu yaala meedka saaka ilaa iyo laba iyo tobanka duhurnimo oo maanta waxay dadka u diideen in ay guryahooda kasoo wada baxaan dabcan meedkoodii iyagaa qaatay hadda inkasta oo wararkan ilaa ay leeyihiin isla xalay meyd oo shabaab ah iyo kuwa dhaawaa ah oo nooba inay qaateen oo la ii sheegaayo wararkaasna waa la eegayaa laakiin inta saaka hadda magaalada lagu arkay dadkiiba inay banaanka soo baxaan ay u diideen dabcan iyagaa qaatay hadda ha